intaa kadib ilaahay baa mahad leh halkan si nabada noogu dhammeeyey shaqadan sharafta leh ee inoo hogaaminayeen guddiga doorashooyinka galmudug iyo xubnaha ka jooga guddiga federaalka iyo howlwadeennada waxaan rabaa marka inaan u mahad celiyo odayaasha dhaqanka ee halkan fadhiya ergadan soo xulay ergada iyo dhammaan dadka taageerayaasha ah ee dhinaca fadhiya waxaan insha allahu tacaalaa aan idiin sheegayaa ballanqaadkayga inaan idinkaga bixi doono waxaanan colaadda ka jirta dhulka insha allahu anoo la kaashanaya dadkay colaaddu ka dhaxayso iyo idinka iyo odayaasha waxbaan ka qaban doonaa insha allahu tacaala konsaanka ugu weyn konsaanka ugu iyo xildhibaanada iyo wasiirada halkan fadhiya deegaanka soo jeeda konsaanka ugu weyna deegaankana colaaddaas uu ahaa colaaddaasna dhabarkaad ii saaraysaan insha allahu inaan isku dayo wax ka qabto asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu